subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawaada warka subax qodobadana waxaa kamid a madaxweyne soomaaliya ayaa ka tacsiideeyey geerida ku timid allah u naxariistay marxuum maxamed maxamuud jaamac oo ku geeriyooday magaalada muqdisho taliska ciidanka xooga dalka ayaa ka hadlay howlgalla ay ka wadaan gobolka hiiraan iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne dowdwadaag ku saabsaneed hanaanka ugu wanaagsan ee dowladhiska soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo wafdi uu hogaaminayo waxa ay gaareen deegaanka saaxamigaag si loo joojiyo dagaalbeeleed dad walaala ku dhex maraya halkaasi baaraadka dibadda waxaa ka mid a xuntiyiinta yemen ayaa afduubtay markab laga leeyahay imaaraadka carabta talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha labaytobnaad sanadka laba kun iyo labaatan iyo labo kusoo dhawaada warkiio intii hore ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka tacsiideeyey geerida ku timid allah u naxariistee marxuum maxamed maxamuud jaamac oo ku geeriyooday magaalada muqdisho faadumo daahir cadow ayaa warkan faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsiyi tiiraayole u diray qoysaskii qaraabadii uu ka geeriyooday marxuun maxamed maxamuud jaamac aabihii xeerilaalyaha guud ee qaranka mudane suleymaan maxamed maxamuud madaxweynaha ayaa waxa uu xusay in marxuun maxamed maxamuud jaamaca uu ahaayay shaqsi cibaado badan oo alle kacabsi lagu yaqaano waxaana uu si gaar tacsiyada iyo murugada geerida uu ula wadaagaya xeerilaalyaha guud ee qaranka inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan tacsiyi tiiraayo leh u dirayaa qoysaskii iyo qaraabadii gaar ahaan si gaar ah waxaan ugu tacsiyeynayaa xiriiraaryaha guud ee qaranka oo aabihiisa marxuun maxamed maxamuud jaamaca uu ku geeriyooday magaalada caasimaddah ee muqdisho madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuunka alle u weydiiyey in uu hooyigiisa janatul farduuso ka yeelo samariya iimaanna uu ka siiyo qoysaskii qaraabadii iyo guud ahaan ummadii soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday marxuunka faadimo daahir caddo warbaahinta qaranka magaalada muqdisho taliska ciidanka xooga dalka ayaa ka hadlay howlgallada ay ka wadaan gobolka hiiraan iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne taliyaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka jenaraal maxamed axmed tare disho ayaa sheegay in ciidanka xooga dalka aysan siyaasad shaqo ku lahayn doorkooduna yahay sugidda amniga
annaga ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dadkan ka dhalanay meel kale kama iman soomaaliyaanna waana loo run sheegi karaa waana garqaadanaynaa weliba laakiin ciidankeeniyo shaqo u socda in xabad lagu bilaabo ee guddoomiyihii gobolka iyo maxaanku yidhaahdaa iyo iyo hay-adihii kale ee ciidamada qalabka sida ay ciidankii xogga dalka soomaaliyeed ee kolonyada ku jira ay u soo gurmadaan misana maxaanku yidhaahdaa waxyaabaha qaar la sheegaahay ma qurux badno waxaan leeyahay dadku waxay leeyihiin dhaqan dhaqanka ee maxaanku yidhaahdaa hirshabeelle waxaa ugu sarreeya maxaanku yidhaahdaa ugaaska ugu sarreeya iyo imaamka iyo ayaa ugu sarreeya iyadaa laga rabaa marka inay wixii dhaqana ay galaan wixii siyaasad ah annaga siyaasad shaqo kuma lihin laakiin haddii siyaasadda uu ku soo duulo al-shabaab waa iska qabanayna waa muhiimtaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad uu uga xun yahay waxyaabaha meesha meelaha ka jira waxaan leenahay wixii siyaasadana siyaasadda ha xalliso wixii maxaanku yidhaahdaa ee dhaqanana dhaqanku ha xalliyo waxaan aad u ixtiraamaynaa ogaaskeenna sharafta badan waxaan leenahay dad yahow aan ka wada dambayno dhaqankeenna iyo dadka aad idinku idmateen oo siyaasaddeena kugu jira taasaan idin leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna cidda wadadiisa asagoo u socda cadowga ummadda soomaaliya cidda wadadiisa hor istaagtae xabadaysa wuu iska dhicin waan isdifaacaya xaqiiqda waaye taas haddana waxaan idiin sheegaa weliba haddaan haddana aan dhaqaaqi rabnaa oon shaqo qabsanaynaa shaqadaan qabsanayna idinkeeda kalama tashanayne wadada nooga hor leexda
kaasina waxa uu ahaa taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xooga dalka jenaraal maxamed axmed tiriidisho oo sheegay in ciidanka xooga aysan siyaasad shaqo ku lahayn doodwadaa ku saabsaneed hanaanka ugu wanaagsan ee duladhiska soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sayid cumar sheekh ayaa warkan faahfaahinaya hay-adda maaraynta horumarinta dalka ayaa magaalada muqdisho ku qabatay wadahadal ku saabsan sida soomaaliya u yeelan karto hanaan dowladeed xal u noqon kara caqabadaha ku horgudban dowlad dhidhiska soomaaliya madasha oo ay kasoo qayb galeen xildhibaano agaasimayaal aqoon-yahano iyo ururada bulshada ayuu gudoomiyaha golaha sare ee hay-adda mayn yaxye cali hariiri kusoo bandhigay nuuc saldhig u noqon kara hanaan dowladeedka soomaaliya ku habboon
madaxweynuhu inuu ka yimaado baarlamaanka oo midhaysan ra-iisul wasaarahna waa inuu ku yimaado truu xisbi sidaas inuu noqdaa waaye labadaa markii la isku daro liiska doorashada konton iyo afarta saddex boqolaatee sagaal waaye konton iyo afarta hadda aqalka sara waxaa la gudanayaa golaha shacabka hal guddoonay yeelanayaan laakiin maxaa dhacayo liiskooda konton iyo afarta waxaa looga soo dooranaa deegaan doorashada inay yihiin matalayaal dowlad goboleed sidii south africa
qaar ka mid a mas-uuliyiintii lagu casuumay madasha iyo kasoo qaybgalayaasha ayaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan dowlad dhiska ka soo jeediyey goobta
aan u hogaansano oon dhiraargarayno inaan dal dhisano oo aan dhibaatadiisana u diyaargarowno ama sistamkeen markaan ku jirno inaan weligeed aan ku jirno presidential oo toos u abaara iyo iyo baarlamaan inuu kala xusho ani maba kala xulan kariba maba gaa maba dhawiba soo se isugu dood noqonayna maba u dhawiba meesha inaa u dhawaada soomaa marka koowaad umaba dhawiba so inaan ka hadlo waa marka koowaad inteen soomaalinimada kaala leeyahay
dadkii lixdamaadkii iyo soo joogeen inay kasii daacsan yihiin dadka gadaa baahidooda ka duwan
hanaanka dowladnimona waa inaad ku cabirtood ku salayso dadkaaga bulshadaada qaabdhismeedkooda iyo dhaqankooda inaad ku baysgarayso wey keliya waxaan taadanaha waa democracy iyo good governance dadkii ma fahansana xaggee markii dooranayaan semi presidential iyo presidentialkii waxaas leeyahay wacgelinta we use communication aan leeyahay communicationka ina xoojino ha noqoto social media wadanka hadda dad u istaago oo sidaa ya waxa waaye shan sano kadib aan meeshaan u imaanayna yacni iyadoon dibi heshiisiin rasmiya wadankii laga dhigin ayaan xilligii transitionalkaah ka gudubnay dowlad rasmi ayaa noqon ugu dambeyn wasiiru doolihii hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ahna agaasimaha hay-adda maarinta horumarinta dalka cabdulaahi xaamud maxamed ayaa soo xiray madasha
si kale ilaaba weliba rofesor baafo oo noo daadihinayay iyo tiamka mayan oo kasoo shaqeeyeen cilmi baaris badanna aan kasoo sameynay waxaan rajaynaynaa inay tasii badin doonto aan weliba aan kaashan doono dad kaleo anaga naga qabiilsan oo ma naga caqli badan ama naga lacag badan aan kaashan doono si aan baashaan u ballaarino soomaaliyana ay u hadasho aan wixii soomaaliya ku wada hadashay aan aan ka dhigan doono sayid cumar sheekh ismaaciil warbaahinta qaranka muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa tegay deegaanka saaxmigaag si loo joojiyo dagaal beeleed halkaa ku dhex maraya dad walaalo ah kaa ay ku dhinteen ku dhowaad labaatan ruux yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkan soo diray
safarka nabadda ee madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cismaan cilmi kaash ee deegaanka saaxamigaag oo ay ka dhacday dirirta beelo walaala oo halkaasi wadadaga waxaa ku wehelinaya wasiiro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya xubno kala duwan oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee puntland haween iyo oday dhaqameed kala duwan muhiimadooduna tahay joojinta dhiigga dadkaasi walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanadaasi
dadkaa reer guuraagii jabooyinkay wada degaan oo ceelashay wada cabbaan oo waa wada daaqaan maantaad gacanta ku haysaan waxaan u malaynayaa haddii laysku daro rag dhowr iyo afartana baa ku dhintay aryaan wax kalayna kaga dhiman meel cidla ah waxaa leeyayaan tala idin dhaafi anigu afkii deegaanka ku hadlaya nabadda aad waddaan annana waa wadnay waanuna qaadan diintana waa ka wada hadalnay islaan ciiseyo iyana nabad bay wadaan waannu isla qaadanay wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dimuqraadiyiinta puntland ayaa bogaadiyey doorka bahda dhaqanka ee joojinta colaaddaani u dhexaysa beelaha walaalahay
dadaalkaasaad ku jidheen waa xabadoo dhacaysa aad ka shaqaynayseen sidaad u joojin lahaydeen oo aad hamayniyo maalinba u taagnaydeen qorraxdaas iyo boorkaa dhexdiisa waa waxa ugu ajarka badan oo ilaahayna ugu jecel yahay in maslaxadda dadka bini'aadamka laga shaqeeyo sidaasaynu uga shaqaynayna inaynu u xoojinna haddii lahayn waxaan rabnaa haddii aan laydmo in garbaha lays wada qabsado kii maskaxdiisa wax kale ku jira ama wixii kale ka saaro kii xanuunkii hadda wixii dhacay ay ku jirhana haddii lahayd miin ilaahay u boogadhayo qalbigiisa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cusmaan cilmi kaash ayaa si cod ugu sheegay dhinacyadii ku dagaalamay deegaanadaasi in safarkoodu yahay xaluhelidda colaadda saaxamigaag ayna joogi doonaan deegaanadani ilaa xal waar laga gaarayo colaad beelaadaani
laakiin nabadda aan maanta la soconnay oo aad naga guddoonteen baanu idinku mahad celinaynaa sideedaanu u qaadanay waxaana idiin sheegayaa ma noqonayno dhirtaas weliba anugu dhirta aad baan u aqaan ku noolaanshaheeda kaymahaasaanu gelaynaa waxay naga noqon doonaa haddii aan la yidhi waa maybe dumarku inaanay maxay tahay waa laga yaabaa inay naga noqdaan laakiin intayada kale dhirtaa idiin dhexaysa meeshii lagu dagaalamay yaagiheeda baanu fadhiisanaynaa oo tegaynaa kana kici mayno ilaa inta aanu waxaanu doonayno aanu helayno meel aynu isugu wada nimaadno oo dhexdhexaada baanu degi doonaa u hodan doonaa joogina doonaa haddii aan la yidhi halkaa waxaanu kala tegi doonaa nabad buuxda haddii aan la yidhi taasaanu kala tegi doonaa waan rajaynaynaa inaanu helayno yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
dadka ku nool deegaanka bilcille hagoogan ee hoostaga magaalada dhuusmareeb ayaa dowlada soomaaliya iyo maamulka galmudug ka codsaday in la dhiso goobo waxbarasho maxamed deeq cabdi maxamed
waa deegaanka lagu magacaabo belcille hagoogan oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada dhuushamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhanka waqooyi ayuuna ka xigaa ku dhowaada soddon kilomitir deegaankan oo dad fara badani ay ku nool yihiin reer guuraa u badan islamarkaana bar cayiman u ah ilaa toddobaatan tuulo dadka ku noolna halkaasi ay raashinka iyo biyaha u soo doontaan iyo hay-adaha samafalka gargaarka ay bixiyaan waxa ay hadda codsanayaan nolosha aas-aasiga ah sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha waxa ayna codsadeen in dhammaanba wax laga qabto codsiyadooda ku aadan fulinta adeegyadaasi oo ay ugu horeeyaan caafimaadka iyo biyaha maadaama deegaanku uu yahay mid magaalada ka fog ayna sheegeen qofka xanuunsada in gaariga loogu soo kiriyo ugu yaraan konton dollar oo dadku aysan wada haysan kaas oo goob caafimaad lagu soo gaarsiiyo sidoo kalena booyada biyaha ah qiimaha ugu yara toddobaatan dollar deegaanka lagu geeyo dadkuna aysan wada tahli karin maadaama xili abaar ah hadda lagu jiro mar aan halkaasi gaarnay ayaa waxa ay ka warameen baahida deegaanka ka jirta iyagoona codsi ku daray in wax laga qabto arrinkaasi bicille hagoogan meeshaana la yidhaa aniguna waxaan ahay xuseen xayle cismaan odayaasha bilcillaan ka mid ahay guddoomiyeyaalkoodan ka mid ahay waxaan ka warbaxaa dhibaata haysata eebba iidankeed bilcille dhibaatadaas oo ah eebba iidankeed inay iskool ma haysanno ardadii waa haysannaa wax noo dhisan male macallin waa rabnaa adduunka haddii ay danay haayaan bilcille waa inay iskool noo dhisaan biyo ma haysanno soddon iyo labaatan kilomitir ay noo jiraan booyadaha waxaa la leeyahay batroolkii qaali noqday toddobaatan dollar ma haysataa waa doono weynay waxay codsanayaan oo dowladda soomaaliya ay ka codsanayaan oo midda galmudug ay ka codsanayaan oo dadka muxsiniinta oo soomaaliyaasha oo islaamka ay ka codsanayaan oo dadka beeshaan ka soo jeeda meeshaan maaragtay isha joogta ay ka codsanayaan awalan bilcilla hagoogan wuxuu ka codsanayaa intaa uu aan soo marnay ceel biyood biyo nolooshubaa nama kaafiyaan kun reeraha ku nool waddankan meeshaan waxa isugu yimaada oo ay hoy u tahay oo bar u tahay oo kulan u tahay toddobaatan tuulo ugu yaraan ama toddobaatan xarumood aa isugu timaada gaarigaas waxaa u yar markii aad adugu ninka bariso konton dollara u yar waxaan rabnaa inuu kaga gargaargo arrintaas dadka islaamka oo bannaanka jira oo dadkan ka dhashay ama sa islaamka kale oo meesha waxdeeqda la baxaya dowladda waxaan ka rabnaa galmudug ama de dowladda waxaan ka rabnaa biyo waayo biyo naloo shuba waxba nagu kaafi maayaan waa inaan matoor helnaa awalan horta lagu ka waxa waad ogtoo wax magaalo lagu dhiso magaalo waxa u horeysa biyo biyahaas in naloo qabtaan rabnaa caafimaadkan lagu xujiyo hoygana lagu xujiyo deegaanada miyiga ah magaalooyinka ka fog ayaa waxaa ka jira baahi dhanka caafimaadka biyaha iyo waxbarashada ah iyadoona dadku ay codsanayaan in arrimahaasi wax laga qabto inta badan qaar ka mid a deegaanadaasi oo qurba joog iyo sidoo kale hay-adaha dowladdu ay ka howlgaleen ayaa wax weyn noloshooda dadka ku noolay iska bedeleen balse waxaa weli jira boqolkiiba toddobaatan deegaanadaasi in aan weli la gaarin dadkuna baahi u qabaan adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo sidoo kale biyaha maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb markaana akhbaaraadka dibadda dhegeystayaal xuutiyiinta yemen ayaa afduutay markab laga leeyahay imaaraadka carab imaaraadka carabta afhayeenka isbahaysiga carabtii uu hogaamiye sacuudiga ayaa sheegay in kooxda xuutiyiinta ay afduubteen markab maraya meel u dhow xeebaha gobolka xudeyda ee dalka yemen afhayeenka ayaa sheegay ama intaa ku daray in markubsiday markabku siday qalab loogu talagalay in la geeyo isbitaal ku yaala jasiiradda soctra si wax loogu qabto dadka deegaankaasi dhinaca kale kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay inay qabteen markab laga leeyahay imaaraadka kaa oo si sharci darraa usoo galay dalka yemen dhegeystayaanaga intaa uu soo saaray cabdiqaadir shacab waxaa la socodsiinaysay anigoo xamdi mahad